waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali way way waa lagu qasbay magaad horta si deg si maaragtay durduro oo orod ahoo carara si maraykanku ciidamadiisa ogala baxay soomaaliya lagalama bixi karo mahadhe wadamada wadan hadday leeyihin oo haddii nimankii meesha ku jiray inay kusoo dabakacaan o haddana dib wadankaada kugu imaadaan way ku qasban yihiin haddii aad kasoo cararto laakiin waxaa loo baahan yahay danta soomaaliyeed in lagala soo dhexbaxa meesha iyada oo la yidhaahdo wax maaragtay first out withdrawal lagu sameeyo oo muddadaba in yar laga qaado laakiin inta barbar orod ay noqoto sidii loo dhisi lahaa wadankii dadka sugi lahaa oo ciidanka qaranka soomaaliyeed ciidanka qaranka soomaaliyeed oo ku celcelinaya middaa iyada ciidanka amisom hadda lacagta uu qaato sideed jibaar sagaal jibaar buu qaataa kan soomaaliga oo la arko hadday ka badneenba oo la arko hataa inuusan bahelinba intaasoo lix bilood shan bilood bishaarlaan iska ahaato haddii maaragtay dhaqaalahaasayto lagu soo la siiyo soomaalida oo dad xalaal ahoo iimaan lahoo maaragtay ila dad iimaanka alla ka qaaday oo shan boqol oo wiil intay meel ku xareeyaan shan kun baa noo xareysan dhihii oo madax isku sheegi oo madaxweyne iyo maxay prime minister iyo maxay ahayd ra-iisul baarlamaan iyo gobol nin jooga iyo wixii oo dhanba iyo wixii lamidka ahaa oo dhanba haddii la daayo waxaan yar oon dhaqaalaha yar lagu raadsanayo soomaaliya wadankoodanse ma jiro markuu ay degto war billions of dollars baa laga soo saari karaa laakiin haatan wixii abuurka ahaa oo lagu dejin lahaa wadanka haddii maalinba mid uu qalam qalam afka siisto oo shan boqol wiil intuu meel ku xareeyo waa ciidan u yidhahdo waa shan kun u yidhaahdo shilimaadkana uu qaato oo shantii boqolna uusan siin hataa mishaarkoodii wax ka duwan baa rabaa in la keeno meeshii ciidamada gudaha ku jiray siiba ciidanka kenyana ay tababar u sameeyaan civil serviceka tababar loo sameeyo laba wadan oo jiraan laba nin oo nin kastoo wadani xadaaf u ah maxamed said baran wuxuu ahaa wadani xadaaf mangisto cali maridan wadani xadaaf bu ahaa ninba ninka kale intuu ka goon karay wuu ka gooyey kii mangisto wuxuu nasiib ku yeeshay dad wadani baa yaa yaa yaa soo galay meeshii oo kala wareegay xukunka kanna waxaa kala wareegay cawashada shaqaystayaal maaragtay magaca soomaaliya wataan marka adigu waxaan saan kugu sheegi waxa weyaan haddii nidaam caynkaasoo kale la hagaajiyo oo ciidamada tartiib tartiib looga soo bixiyo nimankii lasoo afjara dhibkooda al-shabaabta aheyd ciidan qaran oo soomaali oo dabaka oo meel kasta god kasta ka dabagala la geeyo ciidanka hubkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo mushaarkiisii iyo noorashiisii iyo caafimaadkiisii iyo loo sugo lix bilood ma qaadanaysa soomaaliya inay maarata ay degto ciidamadana looma baahnay laakiin de yaa samayn tahay iyada maxaa nin kasta inay soomaaliya looheeda ku istaagto sida uu sii kolba lugtii markay u istaagta uu goon lahaa ayuu ka shaqeynaya waa gartay hadda dowladda hadda joogto iyo baarlamaankaba afar bilood baa u dhiman nidaamkii lagu soo dooran lahaa madaxda dambe wali waxaad moodaa in laisku qabqabsaday four point fivekii in la wado maxaad is leedahay tala ahaan faarax macalin ahaan in madaxda cusub ee soomaaliya sanadkan lagu jira lagu soo doorto anu haddii tala la weydiiyo waxaan oran lahaa amamogtahay waxa weeyaan waxaad waxaa ka waxaa ka sokeeya daawada waxa weeyaan adiga oo oo laba laba shay laba cudur hadba kan fudud baa yaa yaa lasoo dhaweystaa maxaa dhe cudur meeshii cudurkii iyo cudurkii laasimid baad ku qasban tahay haddii la dhaha sidii hore ha loo doorto mar kale haddii waxay si joogay unba haddana mar kale soo noqon sidii unbuu quranka u ahaan shan sanoo kalena waa la gaari maamarada ay ciyaareen ee ciyaarta la ciyaarayay wadankii nabadgelyadiisii iyo sumistiisii wixii oo sidii haddana loo baabi'in ilan iyagiibaa dan ugu jirta wixii sidii umayskaana noqon doontaa marka waxa weeyaan anu waxay ila tahay dhab ahaan haddii la doono xukunka hadda jira waktiga ha loo kordhiyo oo xasan sheekh maxamuud ha loogu kordhiyo hal sanad eh halkaas sanadka laakiin ha ahaado mid howlgalkiisa qorshihiisa berri la bilaabayo oo wadanka laga sifaynayo oo saddex bilood gudaheed ciidamada hubkay u baahnaayeen iyo tababarkii iyo maxay ahayd dhaqaalihii iyo caafimaadkii iyo kulli loogu sugayo oo la odhanayay toddoba bilood meeshaay ku gaarta al-shabaab way ka soo afjarmatay soomaaliya meel kastana nidaam baa ka jira oo gudoomiye degmaa jooga oo nin kastoo dhan baa jooga oo afarta gees oo soomaaliya way degan tahay markaa ka dambe la yidhaahdo ha la sameeyo universal suffrage universal suffrage waxa weeyaan cid kasta oo codkeeda ridayso ha doorato maaragtay maamulka soomaaliya baarlamaanka ha doorato ha doortaan maxay madaxweynihii wixii oo dhanbo laakiin maamulkan hadda marka kumeelgaarka laga hagaajinayo waxaa ku kasbaya baarlamaanka in uu ka doodo oo waxyaabihii uu is arkay inuu ka bedeli karo uu ka bedelo oo ay ka mid noqon karta awoodo khaasa in madaxweynaha xafiiskiisa laga soo qaado mase prime ministerka laga soo qaado mase xataa mid kamid iyaga in la bedelo haddii ay qasbatay in la bedelo maxaa laleeyahy ninkan caqabad buu noqon doonaa hataa sanad hataa laba sano haddii la siiyo ma hirgelin doono laakiin waa laga qaadi karaa madaxweynehi inta xilka laga qaada nin kale aynu dooranno kumeelgaar oo sanadii sanadii bare oo kumeelgaarka na gaarsiinaya muddadaasita u universal suffrageka ku dhacayso waxyaabahaas haddii hadda loo laqi waaye miraduuduub baa loo laqa intii la laqo la oran waayo wax kasta hanagu qaadata ee dhib kasta ha ka imaata caqabad kasta ha ka imaata bal meesha aan u guurna waxay ila tahay aniga inay ciyaartan ay weligeed ka bixi dooneen soomaaliya haddii ay ku dhex jirto dawlad baa imaan madaxweyneha meeshii ku jiray lacag buu aruursanayay doorashadii buu sameynay odayaashii baa la iibsanayay nin kasta wuxuu intaanan hataa baarlamaanka aana la dooranin buu dadkiisa wallahi abgaraysanay goboladii baa hadda ka shaqeynaya wixii oo dhan haddana nidaamka baan kusoo noqonayna marda mar labaad oo kale madaxweyne lagu leeyahay waa nin ajnabi ilaalinhayo waa nin dan kale aan lahayn oo shilmaan aruursada xukunkaana halkaa uu iska ahaado camiil uu ahaado wadamaha kale oo cadowga soomaaliya waxyaabahaasi loo baahan yahay in laga gaaro go-aano ad adag oo si kastaba hadday u kharaar yihiin laakiin lagu howlgalo haddii la waayo middaa iyadee oo taa la waayo waxa weeyaan hade sida quranka usii socdeen bay usii soconaysaa anigu ma ogi maxaa dhe ninkaa hadda madaxweynaha ee dawladda hadda xamarka jirta magacii qaranka ayuu sitaa ciidamada way gudaha ku jiraan amisam wax ilahay intuu amar ay ka qaadayaan ma jirta asaga waxuu ka ogyahay waxay sameynayaan ma jirta wuxuu ka yahay asagaasaa la ilaaliyaa asagaaba daba ayaa maarata daba socdaa oo maarata waxay rabaan iyaga intay u sheegaan ona saasaan samaynayna oo madaxa u guldhanayo iska qosla maarata dan kasta ay ka gaarayaan kuwa damaha siitau jiraanka ciidamada ee wadanka gudihiisa ku haystaan mid ku talagelkiisu yahay wadanka in la sifeeyo laga salgaaro laakiin markay soomaalida go-aan adag gaarto waxaa ka mid ee go-aanada siitau ciidamada in laga laga bixiyo haddii ay usoo cadaato in ciidamadan marnaba aan wanaagka imaan karin maxaa u maalayn maayo an ciidamada etoobiya soomaliya gudaheeda ku jirta marnaba inay dan soomaaliyad kasoo dhaban doonto annagana waynu ku biirna hadda oo maxaa dhe cudurada kale ayaan ku daaweynaya soomaaliya maxkamadii aan ku sheegay waxyaabaha lamidka iyo fasaadka wadanka anaga ka jiro madaxdana oo wada boob maaragta lagu soo wada koriyo oo boobka shaqadooda ay tahay wax badan baa iska jira oo dhibaataysa waxaa markaa muhiima in la yidhaahdo ha la bedelo ciidamada ku jira soomaaliya ha laga keeno niger ha laga keeno maxay ahayd mali ha laga keeno maxay ahayd indonesia wadamo kale ha laga keeno oonan interest kulahayn soomaaliya tan u dambaysa faarax macalin adoo aada u mahadsan maamul goboleedyada qaarna hore loo sameeyey qaarna hadda weli samaysmayaan soomaaliya ma dhibaatay usoo kordhiyeen mise wanaag labadaba ku talagalkii hore wuxuu ahaa wanaag federalismka waxa weeyaan aan kuu sheegay maraykanka ku dhaqan adduunka o dhan baa ku dhaqan annaga hadda kula hadlayna waxaan qabnaa wax county system la yihahdo federalismka waxa weeyaan gobol kasta inuu maaragtay dayhiisa iyo horumarkiisa wax kasta o dhan maxaa waxaa waxaa baxay waxaa dhumaysa oo ka baxaysaa meeshii in gobol madaxweynaha iyo dawladda markaa jirta nin kas nin meesha ka imaada waxantay isla qabseen ay col yihiin la curyaamiyo oo horumar loo diido oo si kastaba loo dhibo laakiin markaad haddaad kasoo horjeedo doorashada dhacaysa madaxweyneheed aada kasoo horjeeda hadda kan soo gala walaalka u yahay uusi yahay kan dadka ugu nacab aad mar kastaba xaqaada toos u helayso oo hantidii dawladeed cayrin lagu qaybsanayo oo dadkii adiga ku joogay meesha lagugu dhiibayo sife ay adeegihii bulshada ay u sameeyaan waxa weeyaan nabadda mar kastaba way hirgelaysaa marka way fiican tahay federalism laakiin federalismka annaga aan sheegaynay oo aan ku talagelnay waxay ahayd mid maaragtay dadkii kismaayo joogay wadooyinkooda iyo maxay ahayd lifestockooda iyo beerahooda iyo tacliintooda iyo hantidooda iyaga ay maamulaan hayaan oo dad ay doorteen ay sameynayaan kuwii galmudug siisi lamida kuwii puntland siisi lamida ku kastaba qaranka waxaa matalaa keli dowladda centraalka dowladda dhaxa keli baa matashaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali